habeen wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhowaada idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee voice of america oo idinkaga imanaysa washington
waa fiidnimo axad ah bisha januari waa saddex sannadka labada kun iyo lix iyo tobanka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee sagaal iyo tobanka labiyo labaatanka efemyada geeska afrika telefoonnada gacanta iyo boggaan internet ku leenahay ee v o a somali com idaacaddayada fiidnimo waxaa halkan si wada jira idinka daadahaynaya haaruun macruuf iyo anuu ah ismaaciil xuseen farjar
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah sidii ay u dhacday doorashadii guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed xildhibaan cabdulaahi cabdi soowe uu codeeyey xildhibaan cabdulaahi cabdulle xasan uu codeeyey walaalkay ku guulaysta cabdiqaadir sheekhuna waa u hambalyaynayaa mulkiga ilaaha bixiya asagaa ciseeya aniga iima qorayn inaan halkan ku fadhiisto walaalkayna waa la shaqaynayaa sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha saddex boqol haddaad sii dhaxdiyo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba ibliis dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saanacad kama weynin
barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha iyo qodobo kale ayaa sidoo kale idiin soo socda balse marka hore qodobadii wararka caalamka ugu doorka roona
wararka ka imanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in iska hor imaad hubaysan uu maanta ka dhacay degmada baraawe ee xarunta maamulka koonfur galbeed soomaaliya iska hor imaadka ayaa waxa uu dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan maamulka dowladda federaalka ah sida ay goobjoogayaal u sheegeen idaacadda v o a inkasta oo la sheegay in ciidamadu ka tirsan yihiin dowladda haddana waxaa la sheegay in colaaddu ay ku salaysan tahay khilaaf dhinaca qabaa'ilka ah ilaa afar ruux oo ka kala tirsan dhinacyada dagaalamay ayaa ku dhimatay in ka badan toban qof oo kalena way ku dhaawacmeen oo saddex ka mid ahi ay rayd yihiin xaaladda ayaa hadda degan iyada oo la sheegayo in ciidamada amisom ay wadaan sidii ay xiisadda ku qaboojin lahaayeen
musharax xisbiga jamhuuriga ee maraykanka donald trump ayaa waxba ka soo qaadin inuu ka soo muuqday cajalad video ah oo ay soo saareen ururka al-shabaab ayna uga dan lahaayeen inay taageerayaal kusoo jiitaan cajaladan oo lasii daayay jimcihii ayaa muujinaysa donald trump oo ku sugan goob uu ka ololeynayo gobolka south carolina bishii hore isagoo maraykanka ugu baaqaya in laga mamnuuco muslimiinta inay soo galaan waxa uu hadalkan jeediyey isagoo ka jawaabayey weerar ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada lagu magacaabo san bernardino ee gobolka california oo ay geysteen nin iyo xaaskiis oo ay baadhayaashu sheegeen inay xag jir ahaayeen waraysi donald trump uu siiyey xadda maanta telefishinka c b s ee dalkan maraykanka barnaamijkiisa face the nation ayuu ku difaacay hadalladiisa isagoo wariyihii waraysadii john dickerson ku yidhi waxaan sheegayaa wixii ay la noqoto waxaana sheegayaa in al-shabaab ay sidoo kale dad kaleba isticmaaleen markii cajalkaasi ay soo saarayeen musharaxa dimuqraadiga hillary clinton ayaa iyadu bishii hore sheegtay in xagjiriinta isis ay tusayeen ay tusayaan cajalado uu ku jiro hadalka donald trump sibay tiri ay u soo jiitaan taageerayaal u kasbadaan donald trump ma uusan xusin cajalada al-shabaab mar uu xalay ka hadlayey olole ka dhacay gobolka mississippi hase yeeshee waxa uu soo bixitaanka isis ku eedeeyey madaxweyne barack obama iyo hillary clinton
ciidamada ammaanka ee dalka hindiya ayaa maalintii labaad la tacaalaya in ay xakameeyaan ammaanka saldhig ay leeyihiin ciidamada cirka ee dalkaasi kadib markii ay shalay weeraro ku soo qaadeen dabaley hubaysani saldhigan ayaa ku yaala meel u jirta ilaa konton kilomitir xuduudda dalkaasi la wadaago dalka bakistan mas-uuliyiin kala duwan ayaa sheegay in ciidamada lagu soo wargeliyey in ay goobtaas ku sugan yihiin laba argagixiso ah oo ku dhuumaalaysanaya dhulka kaymaha ah xilli ay howlgallo ammaanka lagu xoojinayo ay ka socdaan gobolka bunjaab weerarkii shalay ka dhacay saldhigaas milatari ayay ku nafwaayeen ilaa koob iyo toban qof oo ay ku jiraan toddoba ka mid a ciidamada ammaanka halka ay dhaawacyo soo gaadheen ilaa laba iyo toban qof oo kale saldhigan ciidamada cirka ayaa xarun u ah diyaarado kala duwan oo ah kuwa dagaalka
hogaamiyaha ugu sarreeya dalka iiraan ayaa sheegay dalka sacuudiga in xagga rabi laga ciqaabi doono sidoo hadalka u dhigay dilkii ay dileen sheekh nimir al nimir oo ahaa wadaad caan oo shiico ah oo lagu fuliyey dil toogasho ah aandhehe oo lagu dil lagu fuliyey maalintii shalay isaga iyo afartan iyo lix qof oo kale ayatullah cali khumeyni ayaa sheegay axaddan sida uu hadalka u dhigay in dhiigga ninkaasi eh, uu sheegay in loo daadiyo si xaqdarro ah ay ay cawaaqib u mutaysan doonaan hogaamiyaasha qoyska ala sacuud ee xukunka dalkaasi boqortooyada sacuudiga haya ayatullah cali khumeyni ayaa hadal qoraala ku sheegay xaddan maanta in geerida wadaadkaasi ay horseedi doonto inay burburto boqortooyada sacuudiga waxa uu dilka wadaadka ku sifeeyey inay tahay tallaabo cadowtinimo ah oo waxashnimo ah sida uu hadalka u dhigay
cawaysin wanaagsan dhegaystayaal halka aad nagala socotaanna waa idaacadda fiidnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a haddaan ku bilowno magaalada baydhabo ee gobolka baay waxaa maanta ka dhacay doorashadii baarlamaanka ee maamul goboleedka koonfur galbeed soomaaliya doorashada oo ay ka soo qayb qaateen ilaa boqol iyo afar iyo afartan xildhibaan oo ka mid ahaa boqol iyo sagaal iyo afartanka mudane ee baarlamaanka dowlad goboleedkaasi uu ka kooban yahay ayaa guddoomiye loogu doortay cabdiqaadir shariif shiikhuna maye warbixintan waxaa magaalada baydhabo nooga soo diray mukhtaar maxamed catoosh
xildhibaan cabdulaahi cabdi suure wuu codeeyey xildhibaan cabdulaahi cabdulle xasan wuu codeeyey doorashada xilka guddoomiyaha baarlamanka waxaa u taagnaa laba musharax oo kale ahaa cali xasan cusmaan iyo cabdiqaadir shariif sheequna maye mudanayaasha codeeyey waxay ahaayeen boqol afartan iyo afar xildhibaan boqol iyo sagaal xildhibaan waxay codkooda siiyeen cabdiqaadir shariif sheequna maye oo ku guulaystay xilka guddoomiyaha baarlamanka iyo musharaxii la tartamaya cali xasan cusmaan oo isaguna helay soddon iyo saddex cod iyadoo laba ka mid a codadkan ay hallaabeen waxaa codaysay boqol afartan iyo afar xildhibaan waxay u kala heleen xildhibaan eh, cali Xa- cali xasan cusmaan wuxuu helay soddon iyo saddex cod ayuu helay Eh, maaragtay waan waan ku mahadceliyay Eh, xildhibaan cabdiqaadir sheekhu shariif sheekhuna maya wuxuu helay boqol iyo sagaal cod laba codna waa laba codna waa xumaatay waa mahadsantihiin sida daraaddeed guddoomiyaha baarlamaanka rasmiga ee maamul goboleedka koonfur galbeed waa cabdulqaadir sheekuna shariif maye sidaas waa maanta xildhibaan cali xasan cusmaan oo ah musharaxa laga guulaystay ayaa muujiyey inuu soo dhoweynayo natiijada doorashada waxaan aad ugu faraxsanahay sida dimuqraatiga ee u dhacday ayadoo aan waxba lagu shuban waxna la dhacay walaalkay ku guulaystay cabdiqaadir sheekhuna waa u hambalyaynayaa auguuri congratulation aan leeyahay waxaan kaloo idiin sheegayaa mulkiga ilaaha bixiya asagaa ciseeya aniga iima qoreen inaan halkan ku fadhiisto walaalkayna waa la shaqaynayaa ilaah baa ii diiday inay khayr ii taha laga yaaba waxaan markayda ka codsanayaa xildhibaanada aniga aan ku jiro ka koowahay inaan walaalkayn la shaqayno waa xil culus xilka keligiisa ma laha guddoonku noo fadhiyaa xildhibaanaan wada nahay marka inaan wuxuu khaldana u saxno wixii uu ku- uu ku wanaajiyana aan nidhaaho ku soco saas guddoomiyaha cusub ee baarlamaanka koonfur galbeed cabdiqaadir shariif sheekhuna maye ayaa isaguna xildhibaanada wuxuu ka codsaday mas-uuliyadda loo doortay inay garab ku siiyaan sidii looga midho dhalin lahaa maanta waxaan caddaynayaa wax gu- nin guulaystay iyo nin laga guulaystay labada ma jirto labadayadaba mas-uuliyadda aanu baarlamaankaan ugu dhaaranay sidiisaan u wada gudanaynaa biidnillahi alkariim waxaana codsanaynaa mas-uuliyaddaas adag aad dusha ii saarteen ee kamani dhalinteedana inaad gacan igu siisaan biidnillahi alkariim mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
halkaad weli nagala socotaan waa voice of america magaalada kismaayo waxaa maanta ka dhacday xaflad uu soo dhoweynaya ciidamo cusub oo ka socda dalka etoobiya oo halkaasi lagu daabulayay ciidamadan ayaa la sheegay inay la howlgeli doonaan kuwa maamulka iyo weliba kuwa kale ka socda wadanka kenya ee iyaguna ka tirsan amisom warbixinta ku saabsan imaatinka ciidankaasi ee magaalada kismaayo waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjar munaasabadan ayaa ka dhacday garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo halkaasoo ay weli si isdaba joog ah u soo gaadhayaan ciidamo ka socda dalka etoobiya oo ka tirsan amisom munaasabadan waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan maamulka jubbaland saraakiisha amisom iyo saraakiisha etoobiyaanka ah ee hogaamin doona ciidamada etoobiya kornel tasfaye oo ah taliyaha hogaaminaya ciidamada dalka etoobiya ee ka tirsan amisom ee gaadhay kismaayo ayaa isagu sheegay I would like to express and extend my deepest joy and the thanks for your beautiful welcoming here. The very reason why we are here today is to continue our mission of anigoo ku hadlaya magaca dowladdayda waxaan jecelahay in aan idiin mahadnaqo soo dhowayntiinna diiran ujeeddada aan maanta halkan u joogno ayaa ah in aan sii wadno howlgalka ka dhanka ah kooxda ka soo horjeeda nabadda ee al-shabaab si aan gacmaha isu qabsanno annaga iyo saaxiibbadayo sida ciidamada kenya kuwa burundi iyo sidoo kale ciidamada dalka soomaaliya sidii aan kooxdaas wax uga qaban lahayn waxaan si adag u aaminsannahay in aan si guul leh u wada gaadhi karro howlgalkayaga ayuu yidhi mas-uuliyiinta jubbaland ayaa ka gaabsaday in ay sheegaan tirada rasmiga ah ee ciidamada etoobiya ee ilaa iyo hadda gaadhay magaalada kismaayo hase yeeshee ilawareedyo ay v o a helayso ayaa xaqiijinaya in ciidamada etoobiya ee ilaa hadda gaadhay kismaayo ay gaadhayaan saddex boqol oo askari inkasta oo weli la arkayo diyaaradaha oo ciidamada ku soo daabulaya magaalada kismaayo maxamed warsame darwiish wasiirka arrimaha gudaha ee jubbaland wuxuu ka mid ahaa mas-uuliyiintii kulankaas ka hadashay munaasabadaana waa soo dhoweyn taliya tasfaayo ciidankiisaanu ku soo dhoweynayna wixii waroo kalena meesheeda iyo goobteedaanu la tegi doona ciidamada amison ee etoobiya waxaanu leenahay gurigeennii labaad ku soo dhowaada halkaana waxaa idinku diyaara ciidamadii dowladda jubbaland iyo ciidamadii sn ee soomaaliya ee xoogga dalka soomaaliyeed oo inla howlgeli doona madaxda maamulka jubbaland ayaa shaaciyey in dhowaan ay ciidamada amisom iyo kuwa jubbaland ay guluf dagaal ku qaadi doonaan deegaanada ay jubbooyinka ka maamulaan kooxda al-shabaab madaxweyne ku-xigeenka jubbaland cabdulaahi ismaaciil fartaag ayaa isagu sheegay ciidamada amisom gaar ahaan etoobiya dhulkan jubbaland meesha ugu horreysay ka howlgalaan maahan waqooyiga jubbaland o dhan bay ka howlgalhayeen si fiican bayna uga soo howlgaleen waxaa ugu dambeeyey baar dheer oo labaatan iyo saddexdii bishii toddobaad la xoreeyey cadowga laga qabtay waan xasuustaa ciidankii meesha qabtay waa ciidankaa meesha fadhiyo oo koreelka uu hogaaminayay waxaan ileenahay ku soo dhowaada waa kismaayo meesha timaadeen waa markii labaad oo ay ciidamada etoobiya howlgallo ku aadan la dagaalanka argagixisada ay u tagaan magaalada kismaayo muddo haatan laga joogo siddeed sano ayay ahayd markii ay ciidamada etoobiya ay howlgallo dhanka dhulka ah ku tageen magaalada kismaayo iyo deegaano kale oo jubbooyinka ka tirsan xilligaas oo ay gacan siinayeen ciidamadii dowladdii ku-meelgaadhka ahayd
warbixintaasi waxaa inoo soo jeedinaya ismaaciil xuseen farjar
weysin wanaagsan dhegeystayaal halka aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a guddida doorashooyinka somalilan ayaa maanta si rasmi ah ugu dhawaaqay wakhtiga ay diiwaangelinta codbixiyaashu ka bilaabmayso somalilan guddida oo maanta warbaahinta kula hadlay xafiiskooda ayaa waxay sheegeen siday gobolada ugu kala dhacayso iyaga oo xusay in gobolka togdheer lagu bilaabayo warbixintan waxaa magaalada hargeysa nooga soo diray wariyaha v o a barkhad maxamuud kaariye
xubnaha guddida doorashooyinka qaranka iyo mas-uuliyiin ka socotay xisbiyada siyaasadda oo si wada jira ula hadlay warbaahinta ayaa guddoomiyaha guddidaas cabdiqaadir iimaan warsame oo ugu horreyn halkaasi ka hadlay waxa uu shaaciyey wakhtiga ay rasmiyan dalka uga bilaabmayso diiwaangelinta codbixiyaha ee doorashooyinka madaxtooyada iyo golaha wakiilada ee la filaya inay dalka ka qabsoonto horraanta sanadka dambe annagoo dhan komishinkii doorashooyinka iyo xisbiyadii qaranku halkan ku wada joognaa ayaannu ku iclaaminaynaa diiwaangelintii codbixiyayaashu waxay bilaabmaysaa maalin sabtiya lixda subaxnimo waxaanay ka bilaabaysaa gobolka togdheer oo ah gobolka ugu horeeya taariikhduna tahay lix iyo tobanka bishan aynu ku jirnay ee january waxaannu faraynaa markaa gobollada khaas ahaan gobolka togdheer shacabweynaha deggan inay u diyaargaroobaan inay bilaabayso diiwaangelintii lix iyo tobanka bisha january labada kun iyo lix iyo tobanka oo ay ka bilaabmi doonto dhammaan goobaha ay maxayde ka koobantahay oo ah boqol iyo saddex iyo lixdan goobood waxaanu faraynaa shicib weynaha insha allah biidmillaahi kariim inay u diyaargaroobaan yar iyo weynba rag iyo dumarba gudoomiyaha guddida doorashooyinka somalilan waxa uu ka hadlay oo kale dadka ay u bannaan tahay inay isdiiwaangeliyaan isagoo xusay in aan loo ogolayn dadka ajaanibka ah ee dalka ku sugan inay isdiiwaangeliyaan waxaana isdiiwaangelin doona qofka ay da'diisu gaadhay lix iyo toban gaadhayso maalinta ee doorashadu dhacayso ee ah labada kun iyo toddobiyo tobanka bisha maarj waa inuu qofku noqdaa somalilander qof aan somalilander ahayn xaq uma lahaa inuu isdiiwaan geliyo ajanabigeynala jooga iyo martiduba xaq uma lahaa geesta kale waxa uu guddoomiyaha guddida doorashooyinka ka warbixiyey siday u kala horeynayaan gobolladu iyo muddooyinka ay ka soconayso diiwaangelintu gobolladu waxay isu xigaan gobolka togdheer baa bilaabmaya siddeed iyo labaatan cisho ayay soconaysaa oo xidhiidh ah waxaa ku xigi doona gobolka awdal oo isaguna siddeed iyo labaatan cisho oo xidhiidha ah waxaa ku sii xigi doona saaxil maroodijeex sanaag waxaana ugu dambayn doono gobolka sool cabdulqaadir iimaan warsame waxa uu sheegay in farsamo ahaan agabkii diiwaangelinta gobolka murudujeex ee hargeysa aanay ku filnayn sidaasi darteed sida uu hadalka u dhigay laba deegaan oo ka mida gobolka murudujeex ay ka bilaabmi doonto diiwaangelintu marka ay ka bilaabanto gobolka saaxil kuwaas oo kale baligubadle iyo gabiley waxa uu intaasi ku daray in farsamo ahaan sidoo kale labiyo labaatan goobood oo ku yaala boohoodle ay mar diiwaangelinta kala bilaabmi doonto marka ay ka bilaabato gobolka sool gebagabadiina waxauu guud ahaan dadweynaha ugu baaqay inay u diyaargaroobaan diiwaangelinta isna diiwaangeliyaan geesta kale maxamed cabdulaahi warcadde xogayaha guud ee xisbiga waddan oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in xisbi ahaan soo dhoweynayaan wakhtiga la cayimay islamarkaana ay guddida doorashooyinka ku garab taagan yihiin hawsha waxaanu baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer waxaanu gobolka togdheer ugu baaqaynaa shacbiga degan inay arintaa diiwaangelintu waa masiirkii ummaddeena reer somalilan waa masiirkii reer togdheer waxaanu jecel lahay inay saacad oo walaalnimoa oo nabadgelyaa oo wadajira oo intii qaan gaadhay ay kaga qayb galaan oo qof waliba isdiiwaangeliyo waxaa ogaataan ma aha uun arrin la isdiiwaangelinayo un waa mid waxbarashadaadii saamaynaya madaxda dooranaysi saamaynaya dhakhtarkaagii saamaynaya dhinaca kale cabdinaasir yuusuf cusmaan oo ka tirsan mas-uuliyiinta xisbiga ucud oo isna halkaasi ka hadlay ayaa sheegay in diiwaangelintu aanay dan gaar ahay ugu jirin xisbi gaar ah marka waxaan leenahay diiwaangelintu waa wax la wada leeyahay wax uu qaranku leeyahay waa xisbi keliya xisbi keliya gaar ah maaha marka shacabka reer somalilan gaar ahaan togdheer waxaan ku guubaabeynaa inay ka qayb qaataan u diyaargaroobaan tusaale fiican iyo namuudaj fiican ay u noqdaan gobollada kale reer somalilan ka feejignaadaan ku noqnoqoshadii inkastoona iminka ay u suurogeli lahayn inay ku noqnoqdaano qalabka iminka la isticmaalayo aad u adag yahay uu qofka qabanayo xasan maxamed gaafaadho oo isna ka socday xisbiga talada haya ee kulmiya oo isna halkaasi hadal kooban ka jeediyey ayaa sheegay in cayimaadda diiwaangelintu ay tahay wax la sugayey waxaanu isna baaq u diray dadweynaha ku dhaqan gobolka togdheer maadaama laydinku soo horraysiiyey idina wax laydinka baahan yahay inaad ka faa'iidaysataan wakhtiga kooban ee aad haysataan aad iyo aad baannu idinku mahadnaqaynaa hore ayay guddida doorashooyinku bishii sagaalaad ee sanadkii tegay ugu dhawaaqeen inay diiwaangelintu si tijaabaa uga bilaabantay gobolka togdheer barkhad maxamuud kaariye v o a hargeysa
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bogga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
waa tahay dhegaystayaal halkaad nagala socotaanna waa voice of america haatanna dhegaystayaal kusoo dhowaada barnaamijkii wicitaanka dhegaystaha waxaa inoo soo jeedinaya jamaal axmed cusmaan
kulanti wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijka wicitaanka dhegaystaha baarlamaanka soomaaliya waxa uu toddobaadkii tegay ansixiyey xeerka saxaafadda soomaaliya xeerkaas oo ay soo diyaarisay wasaaradda warfaafinta soomaaliya ayaa haddaba xeerkaasi qodobada ku jira qaarkood waxa ay dood ka keeneen wariyaasha soomaaliyeed qaarkood si aan wax badan uga ogaano ayaan qaar ka mid a wariyaasha waxaan fursad u siinay inay su'aalo weydiiyaan wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda soomaaliya maxamed cabdi xayr maareeye ugu horreyn barnaamijka wicitaanka dhegaystaha kusoo dhowow marka xigta waa tii dhowaantan baarlamaanku ansixiye uu meel mariyey sharciga saxaafadda oo ay wasaaraddu soo diyaarisay arrimahani marka hore sharaxaad guud inaga sii sharcigani muxuu hadda kaga dhigan yahay oo intee buu faa'iido u leeyahay wariyaasha iyo wasaaradda guud ahaan bismillah waa mahadsantihiin dhegeystayaasha soomaaliyeedna waa salaamaya haddee sharci waa la og yahay soomaaliya waxay leedahay warbaahin aada u ballaadhan oo kuwa gaar loo leeyahay iyo kuwa dowladeedba ayay leeyihiin wariyayaal aada u fara badan ay ka howlgalaan sidoo kale hay-ado badan oo ama dalka warbaahineed oo dalka dibaddiisa laga leeyahay ayaa iyaguna yimaada soomaaliya oo ka howlgala ama hay-ado kale oo warbaahinta soomaaliyeed taageera oo warbaahinta ku taxalluqa marka waxaasoo waxaasoo institutionisa waxay ku leeyihiin waxay u baahan yihiin sharciyad iyo nidaam ayay u baahan yihiin marka sharciga runtii isagaa isfasiray ujeedooyinka dowladda soomaaliyeed ay ka leedahay dalka soomaaliya wuxuunu nidaaminayaa inta aan kuusoo sheegay waa gartay laakiin qaar ka mid a qodobada ku jira sharcigan dood badan baa laga keenayaa markaad eegto in lacaga laga qaadayo tusaale ahaan dadka t v-yada guryaha ugu jira oo canshuuraha wasaaradda maaliyadda oo kale ay lacagtaasi qoondayn doonto iyo in sidoo kale qofka wariyaha noqonaya in shahaado jaamacadeed uu haysto oo soomaaliya muddooyinkii ugu dambeeyey dhalinyaro ayaa wariyaasha noqonaya kuwaas oo xilligii ay soo baxayeen wax jaamacado aan soomaaliya ka jirin arrimahaasi bal sidee isku qabanayaan oo walaacaas dad badan oo wariyaal ay qabaan waa mahadsan tahay waa sidaad sheegtay labada qodob haddaan kala qaado midka hore ah in khidmad ama canshuur laga qaado tviyada ku jira guryaha dalka soomaaliya ku yaala waa sharci jira nidaam jira oo adduunka ku dhaqmo weeye adigu hadda america ad igala soo hadlaysaa waana filayaa inuu sharcigaasi ka jiro tusaale ahaan hadda guryaha soomaalida inta badan waxaa ku jira shirkado cusub oo cables la dhaho oo dadka lacag ka qaata haddana cashuur aan cidi ka qaadin aan diwaan gashanayn marka in la nidaamiyo lacagta ay qaadanayaan waa lacagtan hadda aanu ka hadlayno oo kale laakiin khidmad yar dowladdu ay ka qaadato wasaaradda maaliyaddu u qorshayso ama qofka kale ugu jiro haddee waxaa la siinayaa adeeg baa la siinayaa shirkada unbaa siinaysa ama mid private ama mid dowladeed in marka uu khidmad bixiyo waa wax ka jira adduunka kolley mar walbana wasaaradda maaliyaddu waxay ku salrin doontaa nolosha shacabka soomaaliyeed iyo inkamka ama dakhliga dadka soomaaliyeed awoodi karaan marka wax jira oo adduunka ka jira weeye oo lagu dhaqmo wax hadda soomaaliya kow waa ma aha meelaha badan oo dalka kamidana waxay daawadaan oo somali national t v uu ku jiro oo waxaa laga qaadaa lacag marka taas halkaasaan kaga baxayaa middan kale ee wariyaasha labaan u kala qaadaya mid waxa weeye mas-uuliyadda weriyaha laga rabo haddee weriye ama suxufi wax xil yar ma ahan suxufi waa nin la hadlaya ama saamayn ku leh oo ay dhegaysanayaan qaybaha kala duwan ee shacabka sida aqoon-yahanka sarkaalka siyaasiga dhaqaale yaqaanka shacabka caadiga marka waxaa la rabaa qof capacitigaas leh oo dadka soomaaliyeed ee dhegaysanaya qancin kara aqoon leh mid saxaafadeed leh iska ilaaliya waxyaalaha dalkaas jiritaankiisa bayska sida amniga inaanu dhaawicin anshaxa inaanu dhaawicin diinta iyo dhaqanka suuban ee shacabka kaleeya inaanu dhaawicin marka horta mas-uuliyadda waa looga baahan yahay haddii la dhaho soomaaliya miday burbursanayd dad badan oo shahaado saxaafadeed haysta ma joogaan waa hadal gara weeye marka labaan u kala qaado horta marka horeysa in soomaaliya sharci saxaafadeed hay samaysato waxay dan ugu jirtaa dowladda iyo shacabka iyo warbaahinta lagu lagu dhaqayo waa wax fiican halka aan soo dhegeyno haddii wax marka ay ku jiraan oo qodob ama labo culays si unu keenaan haddee sharcigu daaqado ayuu furayaa oo dib loogu habayn karayo waa tahay ayaa ku jira oo dhegaystaha magacaaga iyo meeshaad joogto iyo wasiirka su-aal haddaad weydiinayso waa maasanta magacayga waa cabdi maxamed ismaaciil waxaan joogaa sweden marka hore waxaan salaamayaa wasiir maareeye maxamed cabdi xayar maareeye kolley isaga ima xasuusta si fiican baan u aqaanaa waxaan weydiin lahaa sharcigan saxaafadda marka laga hadlaayo xeer saxaafadeed xeerka saxaafaddu waa in mataqaanaa wax uu hagaajiyaa ee maaha inuu wax sii dumiyo waxaan ka wada ujeedada waxay tahay su-aasheeda maareye weydiin lahaa sharciga saxaafadda waxaa ku jira qodobo ay ka mid yihiin in waryaha la ganaaxi karo kun dollar ilaa saddex kun oo dollar waan ognahay mushaarka uu qaato maxkamad iyo xabsiyaa la sheegay so taasi ma aha sharcigaasi inuu saxaafadda iyo wariyaashii sii kala eryaayo cabsigelin ay tahay iyo handadaad loogu talagalay in saxaafadda madax banaan aysan shaqeynin waa kow su-aasheedii koowaad midda labaad waxaa yidhi waa inay jaamacada ka baxaan oo shahaado jaamacadeed ay haystaan waxaan waa xirfad la barto jaamacadna loogama bixin so marka sooma eka dhalinyaradii shaqeynaysa inaysa saxaafad jaamacad aysan loohaysanoo haddii shuruudda ay saxaafad noqoto idaacadihii ay xirmayaan xeerkaana uu keenayo in saxaafad madaxa banaan aysan shaqeyna kan dowladda keliya uu shaqeeyo horta marka ugu horeysa su-aasha hore haddaan ku hormaro waxay ahayd midda lacagta aada umahadsan tahay lacagta horta marka horeysa dowladdu dowlad responsible ah oo dadkan soomaaliyeed mas-uulkaa midiyahan soomaalidana dowladda waxaa ku qoran dastuurku uu damaanad qaadaya furnaanshaha iyo xornimada warbaahin xora in soomaaliya ay ka jirto tartiibaad ayaa la marsiinayaa wariyaha lagu xukumayo lacagtaas waa wariye ama ama ama institution warbaahineed oo caadaystay in in uu maaragtay khaladaad xagga warbaahintaa galo weye maahane waxaa jirta digniin waxaa jirta uyeedhis iyo maaragtay marka hore in la waaniyo marka la waaniyo haddana digniin baa jirta marka dambe in waxoogaa la la la canaanto oo sidaa ku qoran sharciga ayaa ayaa jirta laakiin tartiibaadkan oo dhan baa ka horeeya oo aan filayno inay mas-uuliyad markaa hadday maalin wax ka dhacaan oo loo yeero oo la waaniyo ay qaadan doonaan oo xataa digniinta aan laisla gaari doonin marka taas halkaasaan kaga baxayaa midda labaad qodobkan waa already waa ka jawaabay assessment ayaan samayn doonaa sharciga marka aan samayn xeer hoosaad qodobka afartan siduu sheegayo ayaa aniga wasaaradda awood loo siiyey inay qodobada qaarkood ku fasirto oo duruufta jirta waafajiso marka assessment baan samayn doonaa meeqaa weriye oo soomaaliyeed oo warbaahinta soomaaliyeedka kahakashaha iska shahaado jaamacadeed oo saxaafadeed markaa caqabada nooga soo baxaan annagoo guddigii baarlamaanka iyo cid walba la kaashanayna ayaan xeer hoosaadka intii dowladdu ka furayso jaamacado iyo institutions awood u siinaya wariyuhu inuu qodobkaa buuxiyo intay ka gaarayso haddii assessmentigu negative loo soo baxo waa la sheergaraynaynaa baarlamaanka iyo cid walba sharciga laftigiisu consideration ku jiraayo madaxweynuhu u socdaa oo isaguna mas-uuliyaddiisa iskale marka intaasaan kaga baxay mahadsanid waa garta wasiir haddii su-aal kale oo aan ku weydiiyo qodobada kale xeer saxaafadeedkan ku jira ay dadku ka hadlayaan waxaa ka mid ah isha uu kasoo xiganayo warka tusaale ahaan haddii warbaahintu ay wariyuhu uu helo xog qarsoon qofkii laga soo xigtay waa inay qiimeeyeen kalsoonida lagu qabi karayo ilwareedkaasi marka ujeedada ma ahan in lagu xadgudbayo qofka laakiin taasi mararka qaar dad waxay u fasiran karaan haddiiba dacwad la rabo in lagu soo ogo in loogu soo marmarsiiyan karayo qodobka isaga ah maxaad ka leedahay
haddii sharciga saxaafadda ee america la akriyo sidaas oo kale ugu qoran yahay sharciganna ilaa toban sharci oo yurub iyo africa iyo isugu jira ayaa la barbar dhigay wariyuhu xog wuu raadsan karaa xogaha qaarna waa xogo iska macquul ah xogaha qaarna xogo ama amni la xidhiidha ama ama sir a weeye oo oo culayskooda leh culays qaran leh culays amniin leh marka horta marka horeysa waa inaad iska xaqiijisaa qofkan xogta aad ka qaadayso inay xogtani sugan tahay iyadoo aada dawladda u sheegin ba laakiin waa inaad xogtii maadaama ay culays leedahay meesha aad ka keentay ay xafidan tahay oo haddii intii cid ay dhibtay ay kuudiiso waa in lala sheergarayn wariyuhu uu sheergarayn karo hay-adaha su-aalo ka weydiin kara haddii xogtaasi ama aanay sidii raad lahayn ama dhibaato amni keenayso waxaa loo leeyahay wariyuhu inuu marka horena xaqiijiyo ama danaha qaranka soomaaliyeed oo kale jiritaankiisa nimadiisa ay ay dib u tahay waa inuu waa inuu inuu qof ka qaadayo uu uu uu xaqiijiyaa haddii loo baahdo oo su-aal la weydiiyana la shagarayn karaa marka waa dariiq caalamiya weeye waa tahay wasiir adigoo aada u mahadsan ee waryo kale ayaa qaadka ku jira oo muqdisho jooga haye ku soo dhowow ee wasiirka wasiirka warfaafinta haddaad su-aal weydiinayso aad baad u mahadsan tahay jamaal cosmaan sidoo kale waxaan salaamayaa wasiirka wasaaradda warfaafinta ee dowladda soomaaliya ahna xildhibaan ka tirsan baarlamaanka maxamed cabdi xayir maareye anigu magacayga waa maxamed nuur maxamed shariifka islamarkaana ka mid ah wariyaasha magaalada muqdisho bal kulanna ka howlgala kana mid ah raggii waxyeeladu kasoo gaartay muqdisho su-aasha aan weydiinaya wasiirka waxay tahay horta saxaafaddu xeerka ma diidana wadanka burbur oo soo maray sharci saxaafadeed in la helo iyo xeer waa wax wanaagsan wasiirkana xilligoo dowladihii hore kumeelgaarka uu ku jira saa wasiir wafafe soomali kasoo shaqeeyey wasiiro kale madooba nuunow mustaf dhexelow imaareeye iyo kasoo iyo mado dad badan mustaf dhexelow yaa kamid ah marka wasiirkana horta wuu dadaalay markuu yimid saxaafadii isugu yeedhay qolkiisoo nagula kulmay guddiyaa saarnay mar kalea dib u eegnay waxaan ka bedelna wajah marka waa wax fiican uu qabtay maareeye horta waa ambaliyeenayaa su-aashaan weydiinayna waxay tahay wasiir annaga xeer iyo sharci iyo nidaam ma diidanin baarlamaanka iyo golaha wasiirada waa marsiisay hadda madaxweynihii adhiman inuu markaas saxiixo su-aasheeda marka waxay noqonaysaa sharciga waa noo heshay waa ka shaqaysay waa dhamaysay saxaafadiina inta badanba magaalada muqdisho iyo gobolada raqubaysan iyo dad markaasi nabadda diidan iyo kuwa dana gaarana ayaa dil iyo dhaawac u geysta marka xeerkan ma ku xusan yahay in amniga mas-uuliyadda ay qaadayso dowladda soomaaliya gaar ahaan wasaaradda warfaafinta waxaan arkay in xeerka uu kamid yahay in amniga wasaaradda ay mas-uul ka tahay maadaama sharciga ay keentay marka bal faahfaahin waxaad naga siisaa sida wasiir saxaafadda amnigeeda aad qayb ugu qaadan lahayd oo maadaama mas-uuliyadda ay ninkadii fuushay aad baad mahadsan tahay horta dareenkaaga wanaagsan maaragtay dhegaystayaasha iyo annakaba nagu nagu dhiirigelisay in aan ummad sharci ku dhaqanta oo nidaam le noqono haddaan su-aasha ka jawaabo sharcigu runtii annaka sidaan sheegay dastuuriyan ayaan u aaminsanahay warbaahinta soomaaliya inay soomaaliya yeelato warbaahin xora oo soomaaliya iyo geeska africa iyo africa oo dhan awood ku leh waayo waa waa hay-ado muhiima oo hadda adduunka dowladaha lihi miisaan u kordhiya hadday xataa yar yihiin marka siyaasadeedu waa sidaas marka ammaano horta marka horeysa anagu haddaan dowlad nahay qof kastoo soomaaliya amnigiisa mas-uul baan ka nahay wixii tamar inoo diida mooye kuwa hore wax la yeelayana raallina kamaanu ahayn mas-uuliyadna waa naga saarnay haddana mas-uuliyad kale oo xeera iyo dastuura labadaba way naga saaran tahay warbaahinta muhiimadna way noo leedahay laakiin waxaan isleeyahay waxyaalaha soo kordhaya xeerku soo kordhinaya waxaa kamid a marka u horeysa inaanu baranno meeqa weriyaanu leenahay inaanu baranno meeqa station oo oo oo warbaahineed baa leedihiin xaggay ku yaaliin ardareeskee bay leeyihiin yaa maamule ka ah yaa yaa mulkiile u ah marka xagga brayska oo kale laga hadlayo marka maadaama ay noqdeen institutions ama hay-ado bays leh xarumo leh iyo weriyo diwaan gashan oo telefoon leh oo meel loogu hagaago leh waxaa noo furnaa waxaa noo fududaanaysa horta dadka aan mas-uulka ka nahay iyo hay-adahaanu mas-uulka ka nahay tiradooda iyo meeshay ku kala yaaliin taasoo aanu awoodno inaanu sino ciidamo boolisa xarumaha oo kale iyaguna markii wariyuhu meel khatara u baxaya ay naga codsadaan inaanu amni ahaan caawino ama meeshuu u socdo ciidanka ka horeeya aanu ku ballamino ama anaku xarunta aanu joogno iyo ciidanka xarunta waardeeye ah ciidan ha ka raaco in mas-uuliyad aanu marka halkaan ka qaadano marka waxaan isleeyahay haddii diiwaangelintan la sameeyo hay-adaha la lawada cayimo mas-uuliyaddu way idiin fududaanaysaa amnigooda wax badan ayaad ku tari kartaan xagga kale sharcigu wuxuu nagu waajibinayaa inaanu warbaahinta soomaaliyeed tababar siino aqoontooda kor u qaadno ilaa heerkaa jaamacadeed ee la sheegayo iyadana waxay noogu sahlaysaa inaanu diwaan gelino kaxogaano meeqa weriye oo sugan oo shuruudaha oo dhan buuxiyaad haysataa baahidii baa markaa noo soo baxaysa oo aanu dhammaan soomaaliya madaxda dowladda iyo hay-adaha caawiya oo kale la kaashan karno dhihi karno si aanu u buuxino u helno saxaafad professional ah waxaanu u baahannahay inaad nasisaan facultieskan oo journalism marka waa waa ku jirna insha allah waa tahay eh, wasiir maareya aad baad u mahadsan tahay eh, wakhtigaa waa kaa madcelinaynaa innagoo een, qaybihii dambe joognaa dhegaysto kale ayaa qadka ku jira oo doonaya inuu su-aal ku weydiiyo bal magacaaga iyo halkaad joogtid adigoo ku bilaabaya waa maxamed Okay, eh, cabdi cali golaha idaacadda risaala Eh, aad ayaan eh, u salaamayaa eh, wasiirka wasaaradda warfaafinta wasiirkeena mudane maareeye Eh, waxa aan weydiinaya aniga waxay tahay eh, wax warwar warwar badan ka hooya saxafiyiinta eh, soomaaliyeed gaar ahaan kuwa muqdisho oo fadhiga dowladda ay tahay waxyaabahaas waxaa kamid ah eh, qodobada eh, ganaaxa eh, wadaasha oo shan boqol ilaa iyo saddex kun ay tahay oo laftooda xitaa fasir badan eh, aanay ku qorneen sida dad akriye iyo annagaba waan aragnay waxaa laleeyahay eh, markii uu sharciga ku xadgudbo wariyuhu wax qabanaya qodobkaas oo ganaaxaasaanaan ka dhalan karaa marka qaadka uu wariyuhu geli karo ama dembiga uu geli karo nooca uu yahay ma cadda shanta boqol ilaa iyo saddexda kun laftigeeda inta eh, ganaxyadiisa u kala saaran yihiin ma cadda marka waxaan wasiirka weydiinayaa maxaa xeerka loogu soo qori waaye eh, in la kala caddeeyo dembiga saddexda kun ah iyo kan eh, shanta boqol ah su-aasha kale jamaal aa weydiinaya waxay tahay eh, culeyska badanna hadda saxaafadda ku haysa in wariyuhu uu haysto digrii jaamacadeed oo saxaafadda ah ma aha xataa digrii kale wariyaashaasaan ka warqabno shika wasaaradda warfaafinta eh, wariyaasha ka shaqeeya badankood ma haystaan eh, shahaadada noocaas ah kuwa muqdisho sidoo kale oo idaacadaha madaxa banaan ee tviyada u shaqeeya marka soo uma eka wasiir eh, in saxaafadda eh, dhowr iyo toban qoflood oo shahaadooyinka noocaas haysa hadda qiyaaseen in ay keliya in- inay shaqeeyaan loogu talagalay oo inta kale albaabada in la isugu dhufto qorshe uu u yahay waad waad waad mahadsan tahay Eh, wasiirka wuu ka jawaabay eh, su-aalahaasi dhowrka ahi een, qaybihii horena waan ku weydiinay wasiir adigoo soo koobaya isla a- arrintan haddaad u iftiiminayso oo adigoo aad u soo koobaya arrintan iyada ah waa mahadsan tahay waa runta intaad soo wadaan soo wada waa ka jawaabay walaal annagu saxaafadda carin mayno xarumahoodana xili mayno waa xoojin doonaa waana arki doontaa qodobka afartanaad ayaa awoodiisiinaya inaan xeeroosaad soo saaro o aan ku fasirayo qodobada qaar oo uu kamid yahay ganaaxa eh, qodobka ah eh, qaabka uu ku imaanayo iyo waxyaalaha ka horeeya oo sidaan sheegay waano iyo digniin iyo heerar badan oo aanu ku ay ka horeyn doonaan aan lagu degdegi doonin ganaaxa sidoo kale een, waan sheegay waxbarashada tartiibaadka noo marayno su-aalahayga hore aad ka arki doontaan waa mahadsantihin walaal- waa tahay eh, wasiir maarey haddaan ku weydiiyo hal su-aal kale oo dhegaystayaasha facebook ayna soo weydiiyeen ayaa waxay tahay eh, waxaad noo sheegtaa waxaa jirtay in sidoo kale eh, sidee suurtagal ku noqon karta ayuu leeyahay dhegaystahan in weriye ka maqan waddanka oo haysto dhalasho waddan kale lagu maxkamadeyn karo gudaha soomaaliya aad baad u mahadsan tahay de een, waxay ku xidhan tahay dembiga uu galay wariyuhu kuwa aanu waddankaa weydiisan karno een, horta qof kasta oo ka shaqeeya warbaahin soomaaliyeed ama af sooma- soomaaliya la hadlaya oo soomaali la hadlaya waajibaad baa naga saaran dadka soomaalida wuxuu kula hadlayo inaanu kontaroolno hadduu ku xadgudbana tallaab ka qaadno marka een, wariyihii waddan kale degan ee nationality kale hayste warbaahin kale u shaqeeya sida nin ajnabi aanu ula xisaabtamayno laakiin wariyihii soomaaliga een, af soomaali wax ku qorayo af soomaali la hadlaya een, hadduu dembi ka galo dhaqanka iyo nidaamka iyo amniga dalka adduunka oo dhan xidhiidh baanu lanayna dowladda qaramada midoobey laga aqoonsan yahaanu nahay dal kasta oo qaramada midoobey ku jirana ha- habaanu u xidhiidhnaan leenahay qofkii dembi gala aanu la wadaagno marka saasaanu yeeli doonaa waa mahadsanti waxaa jirtay sidoo kale in eh, arrintan eh, dhinaca iyo sharciga fududayntiisu ay si weyn eh, loo hadalhaye dhinaca shatiga sidee bay dadku u qaadanayaan warbaahin oo waxaa jirto qaarkood hore u shaqaynaya kuwo kalena hadda doonaya inay hawada soo galaan Ee, sharciga adeexaya walaal qof kastoo warbaahin furanaya oo soo buuxiyo shuruudaha sharciga warbaahin wuu furan karaa kuwii horan jirayna afartan iyo shan casho gudahooda ayay isku soo diiwaan gelinayaan Ee, oo dib diiwaangelin cusub ugu qaadanayaan sharciga ayaa adeexaya salaam calaykum
intaas ayaynu kusoo gebagabaynayna dhegaystayaal barnaamijka wicitaanka dhegaystaha oo aan toddobaadkan ku soo qaadannay xeerka saxaafadda soomaaliya ee toddobaadka laga soo gudbay baarlamaanka soomaaliya uu ansixiyey xeerkaas oo qodobada ku jira qaarkood ay si weyn walaac uga muujiyeen suxufiyiinta soomaaliyeed ayaa waxaa barnaamijka marti inoogu ahaa maxamed cabdi xayr maareeye oo ah wasiirka warfaafinta iyo dalxiiska dowladda federaalka soomaaliya innagoo uga mahadcelinayna wakhtigiisi uuna siiyey sidoo kale waxaan u mahadcelinaynaa dhammaan xubnihii ka qayb qaatay barnaamijkan wicitaanka dhegaystaha tani kula dambe saaxiibadan dhegaysanaya nabadgelyo
aad buu mahadsan yahay jamaal axmed cismaan oo inala socodsiinayey barnaamijka dhaqanka barnaamijkan idhaa haddee wicitaanka dhegeystaha haatanna dhegeystayaal waxaad kusoo dhawaataan barnaamijka dhaqanka iyo hiddaha waxaana inoo soo jeedinaya inalana socodsiinaya axmed faarax cali daaja
waa barnaamijkii dhaqanka iyo hiddaha ee laanta af soomaaliga ee v o e da dhegaystayaal bulsho waliba waxay leedahay habnolooleed ay u baratay habnolooleed ay qaayibtay oo ay u haysato inuu madhaafaan yahay taana waxaa ugu daran bulshooyinka raacatada ah ee naftooda kalsoonida xaddhaafka ah ku qaba farsamo cusub iyo dhaqan horle kii ay ahaataba kolkii ay wax cusubi la soo gudboonaadaan oo dibadda wax ka soo galaan bulshooyinka tilmaantaas leh way sharaystaan waxay u qaataan adduunye gadoon iyo in la gaaray wakhtigii si wada jira inta xabaalaha looga soo saaro banka qiyaame aadanaha la tubi lahaa marnaba iskuma dayaan inay aqoonta u saariyaan ama dadaalka cilmibaadhista ay libta siiyaan ama ay iyaguba isku hambaliyeeyaan maskaxda aadanuhu horumarka ay gaadhay waxay la noqotaa wax la isku ibtileynayo oo in la eedaa ay ka soo socoto taasi waxay si guud u saamaynaysaa meel ay joogaanba bulshooyinka dambeeya ee badiba raacatanimada iyo kalluumaysiga ay noloshoodu ku tiirsan tahay soomaalidii horena kuwaas kama duwanayn weli waxaa la xusuustaa waayo dhow iyada oo xoolraacatada soomaalidu ay dayuuradaha habaalaan markay soo dulmaraan iyaga oo leh burbur oo soo dhaca ilaah idankii oo baabuurtana dhagxiya dhabayaasha ay ag degan yihiin marka ay soo maraan su-aasha kolka meeshan ka soo bixi kartaay waxay tahay ma shisheeye nacayb baa sidaa ugu wacan mase cuseyb nacayb haddaan si kale u idhaahdo ma nacaybka teknolojiyada shisheeyaha aawadeed ayay dayuuradda u habaarayaan baabuurtana u dhagxinayaan mase waxay diidan yihiin qaadan la'yihiinna waxa cirka sarahe ahaabaya ee aysan arki jirin taa dambe ayay jawaabta su-aashu u dhowdahay markii hiddaha ummadda dib loo milicsado maanseyahanadii kale ahaa guuleed jucfo samatar gamuute cabdilla cali iyo maxamuud cali beenaley waxay ka mid ahaayeen dadkii qalabka cusub ee dunida ku soo kordhay durbadiiba ka yaabay isla markiibana wax ka yidhi yaabkaas dadku wada qabay halla qabeene waxaa iyaga u dheeraa hal abuurnimada maxaa yeelay gabyaaga magacaas u qalmaayay badanaa ka aragti dheer dadka kale ee uu ku dhex nool yahay durbadiiba waxbuu dareemaa durbadiiba waxbaa uga baxa kolkaas buu gabay ama geeraar ku waariyaa gabyaagii guulaad jucfo la oran jiray oo reer gadood ahaa ayaa kun iyo sagaal boqol iyo dhowr iyo soddonkii wuxuu arkay dayuurad samada heehaabaysa oo inkastoo isagu uu rumaysan kari la'aa haddana laleeyahay dad baa ku jooga oo dhulkii ay rabaan haddiiba ku taga markaas buu tixuu tiriyey oo cunsulaale loo yaqaan wuxuu ku daray gaadiidkaa dunida ku cusbaa tuduc uu ku soo qaaday isaga oo adeegsanaya ereyga endeega oo afka sawaaxiliga dayuurad ku ah wuxuu yidhi calaamada ilaahay ka badan cawska geedaha eh casha noolba waxaa kuu imaan camal adyaabtaaye cara dheer wax loo jeedi jiray bil iyo caynkeedii sanaa cagaha loo daalin jiray cirif nugaaleede caraabada ninkii cadan ka yimi caawa soo hooyaye indheegada cabaadiyo dabayl ciiri baa sida eh in adduunba caynkaa ku lumay sow cunsuro maaha gambuuto cabdilla cali oo ahaa gabyaacaan ahaa hawdka burcaadna noloshiisa inteedii badnayd ku dhammaystay wuxuu isna soddonnadii qarnigii labaatanaad u soo joogay waxyaalihii uu guuleed arkay kuwo lamid a markaas buu tiriyey wuxuu arrimo dhowra ku soo qaaday yaabkiisii wuxuu ku muujiyey meelisyadan soo socda isaga oo carabka ku dhufanaya dayuuradda iyo taarkii fariimaha lagu tabin jiray ee adduunka meelaha ugu fogaanta badan wixii war ka jira lagaga soo dawin jiray farsamadaas ay dunidu mahadisay gamuuta ibtire ayuu ku macneeyey markaas buu yidhi oon iyo waxaan gaajo qabin orodna waayaynin alleylkiiyo nahaarkana kabtiga lala ekaynaynin baharsamada eeraamaya oo la ambaqaadaya england albaabada burciyo awdal iyo saaxil waa duni akhbaar waxaa ka dhaca saacad kuu imanne ibtiraha waxaa dhigay gaalada iyo udubka waarliise waa duni waxaa lagu arkay iyo aakhir sabankii gabyaagii la odhan jiray maxamuud cali beenaley oo tirinta maansada magaca weyn ku lahaa ahaana reer ciideed ayaa isla xilliyadaas wuxuu isna mariyey gabay ka mid ah kuwa maansada soomaalida laga tilmaamo dabayaaqada sanadkii kun iyo sagaal boqol iyo afar iyo soddonkii waatuu talyaanigu dhulka xabashida ku qaaday ololihii laxaadka lahaa ee ciidan kaasoo muddo gaaban gudaheed uu gacanta ku wada dhigay xukuumaddii rooma ee benita mussolini hubkii ay goobahaas u adeegsatay ee ciidamadii cadowgeeda ay ku jabisay markaasna gobolka ku cusbaa waxaa ugu ba'naa dayuuradaha dagaalka oo waagii baryaba iyagoo raxan raxan ah garaaci jiray rugihii ay ciidamada xabashidu fadhiyi jireen fifdhadkoodana ugaarsan jiray in cali beenaley wuxuu ka mid ahaa dhulkii ay labada dowladood ku dirarayeen reer miyigii soomaaliyeed ee degganaa markaas buu indhahal abuur wuxuu ugu fiirsaday faltanka dayuuradihii dagaalka ee talyaaniga wuxuu la ashqaaray bahashan sida haadda u xiimaysa ee ciidanka xabashidu meeshuu galaba ka ugaarsanaysa kuna gumaadaysa wuxuu la yaabay sida ba-an ee ay wax u laynaysa iyo rasaastii iyada lagu rido sida aan loola heli karin ee ay meelo dhexe uga soo noqonayso wuxuu la erkigay sida aan looga dhuuman karin sida aan looga gabban karin iyo sida aan looga fakan karin afar geedi bay ka guuraan mase maalinta labaadba way dul joogtaa way ka hayaamaanoo meelaha ay dirirtu ka socoto ee askaruhu isku hor fadhiyaan ayay ka fogaadaan mase saacado yar kadibba waatan oo ka dulqablamaysa ee madaxyadooda meel aan ka durugsanayn xawaaraynaysa markaas buu tiriyey tixdan soo socota ee sida layaab kale uu dayuuradda ugu tilmaamay tixdan inoo muujin karaysa aragtideeda amankaagii uu ka qaaday xaddigii weynaa ee uu la ekaa wuxuu yidhi cirka waxaan sallaan kuu sugnayn sida sayaariinta oon saraca hoosiyo arlada cagaha saaraynin oo siifadduu kaga hanqarin haadu sara joogsan oo laga salsaliyoon lahayn siiga iyo leexo aan lagu saraaxayn haddaad sumac ku liishaanto baraayadan qalbiga suurisay ee samada xiimaysa oo sool dhexeetiyo hawada sulinsulxaynaysa oo gaalsameeyoon ilaah nolol u suuraynin yaa sabanka ciid looga kacay sabashadeedii iyo sanada dayrtiiyo arlada looga suudalay wuxuu wax maamiyo iyo wuxuu fakar ku maqnaadaba wuxuu wax qiyaaso iyo waxa ila ahaan weydaba fartankeeda wuxuu la asqaraaro ee marba uu afka la maroojiyaba ugu dambaystii wuxuu maxamuud ka badin waayey ninkii bahashan sameeyey laba siyood mid ahaan inay ugu hirgashay sixir iyo fal inuu kaashaday oo ay rooxaani wax u sheegtay ama farsamo aqoon siyaado ah oo uu dadka eebba dheer yahay inay ugu suuro gashay markaas buu yidhi dhulka wixii socdaa lagu holaa samay colaadeed ee xagga sare wax kaa dirahayo sun iyo baaruude oo aadan dagaal lagu sardamay kaga sadqaadaynin inaad samirto mooye ma jiro waxaad samaysaa sarsar awdan saamo iyo aqal siibad iyo daaro siraad iyo bannaan soohdin sud iyo meel hawda socod iyo nagaansho iyo fadhi seexasho iyo roodhis sina waxaanad kaga maag helayn nalagu soo saariib saddex boqol haddaad sii dhaxdayo saayid iyo maalmo salaadii dilaacdaba ibliis dhalada kaa saaran oo eebbahay kugu salladay saancad kama weynaba sancalala fajacalow ninkii bahashan soo saaray sixir lagu tusiyaa iyo farsamo waxu sameeyayaaba allah ilaahay ninkaas haasanciyo saayiqnimo sheegtay maxamuud guulaheed iyo gamuute kun iyo sagaal boqol iyo soddonadii isku meel kuma ay noolayn farsamadii cusbayd ee ifka ku soo korodhay iskama ay waraysan oo ciid geda iyo tog dheeri waayahaas dhul isu dhow ma ahayn haddana saddexduba isku si bay uga far celiyeen teknolojiyadii la yaabka lahayd ee carre edeg ka soo gashay soomaalidu waa isku dhaqan marka laleeyahayna ifafaalahaas iyo wixii la too ah ayuunbaa loo jeedaa dhegaystayaal barnaamijka dhaqanka iyo hiduu maanta halkaa ha inoo jooga waa inoo toddobaadka soo socda iyo ku lamid ah hadduu eebadmo
aad buu mahadsan yahay axmed faarax cali iidaaja oo inala socodsiinayay barnaamijka dhaqanka iyo hidda halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a
haddii ay ku dhaafaan wararka iyo barnaamijyada ka baxa v o a waxaad kala socon kartaa iyagoo faahfaahsan boggeenna v o a somaali com bugga v o a somaali com isla marka aad furato waxaa kuu soo baxaya wararkii ugu dambeeyey oo qoraal maqal iyo muuqaalba ah waxaa kale oo aad arki kartaa barnaamijyada kala duwan ee sida joogtada uga baxa idaacadda v o a waxaana ka mid ah oo ugu horraynba ishaadu ay qabanaysaa barnaamijyada kale ah faaqidaadda toddobaadka martida maykarafoonka cawayska washington dhaqanka iyo hiddaha iyo barnaamijka muuqaalka ah ee qubanaha haddii aad fallaarta kuu soo muuqan doonto sii taabato waxaa iyaguna kuu soo baxaya halka aad ka heli karto barnaamijyo kale oo dheeraada sida barnaamijka wicitaanka dhegaystaha waa go'aankaaga barnaamijka caafimaadka iyo barnaamijka hambalyada iyo heesaha v o a soomaali waxaad mar waliba ka heli doontaan warar cusub iyo muuqaallo ku raalligeliya
cawaysan wanaagsan dhegeystayaal laanta afka soomaaliga ee v o a ayaad nagala socotaan gebagabadii idaacaddeenna ayaynu kusii siqaynaa marka horese haaruun oo barbarkayga midig fadhiyaan ka codsada qodob iyo laba ka mid a wararkii dunida ugu waaweynaa haaruun mahadsanid ismaaciil wararka imanaya magaalada baraawe ee gobolka shabeellada hoose ayaa sheegaya in iskahorimaad hubaysan uu maanta ka dhacay degmada baraawe baraawe waxay xarun u tahay maamulka koonfur galbeed inkastoo weli maamulka aan si buuxda loogu soo rarin magaalada baraawe iskahorimaadka ayaa waxaa la sheegay in u dhexeeyey ciidamo ka wada tirsan kuwa dowladda federaalk soomaaliya ku sugan magaalada sida ay dad goobjoogayaala iyo ilo kaleba u sheegeen idaacadda voice of america inkastoo la sheegay in ciidamadu ka tirsan yihiin dowladda federaalk haddana waxaa la sheegay in colaaddu ay ku salaysan tahay qaab qabaa'ileed ilaa iyo afar ruux ayaa la sheegay inay ku dhinteen iskahorimaadkaasi maanta ka dhacay magaalada baraawe oo ka wada tirsan dhinacyada dagaalamay in ka badan toban qof oo kalena oo saddex ay rayid yihiinna way ku dhaawacmeen xaaladda magaalada ayaa la sheegay inay gelinkii dambe maanta deganayd iyadoo ciidamada midooda afrika ee amisom iyo mas-uuliyiinta magaaladu ay isku dayayaan inay xaaladda qaboojiyaan isla maamulka koonfur galbeedna magaalada baydhabo waxaa maanta lagu doortay gudoomiyaha cusub ee gudoomiyaha cusub ee baarlamaanka maamulka koonfur galbeed waxaana lagu magacaabaa cabdulqaadir sheekhuna shariif maye gudoomiyaha ayaa waxaa lagu doortay xaflad ka dhacday magaalada baydhabo dalkan maraykankana musharax xisbiga jamhuuriga ee donald trump ayaa waxba ka soo qaadin inuu ka soo muuqday cajalad video ah oo ay soo saareen ururka al-shabaab oo ay uga dan lahaayeen inay kusoo jiitaan taageerayaal ku sugan dalkan maraykanka oo ka tirsan bulshooyinka muslimiinta iyo weliba bulshada maraykanka madowga cajaladan oo la sii daaya jimcihii ayaa muujinaysay donald trump oo ku sugan goob uu ka ololeynayay oo ku taalla gobolka south carolina bishii hore isagoo maraykanka ugu baaqay in laga mamnuuco sida uu hadalka u dhigay dadka muslimiinta ah waxa uu hadalka jeediyey isagoo ka jawaabayay weer ay dad ku dhinteen oo ka dhacay magaalada san barnardino ee gobolka california weerarkaasi oo ay geysteen nin iyo xaaskiisa ayna ku dhinteen afar iyo toban qof waraysi donald trump uu siiyey axadda maanta telefishinka c b s barnaamijkiisa face the nation ayuu ku difaacay hadalladiisa isagoo wariyihii waraysanayeyna u sheegay oo ku yidhi waxaan sheegayaa wixii ay la noqoto waxana uu sheegay in al-shabaab ay sidoo kale dad kaleba ay isticmaaleen markii ay soo saarayeen cajaladaasi musharaxa dimuqraadiga hillary clinton ayaa iyadu bishii hore sheegtay in xagjiriinta ururka daacish ay tusayaan islamarkaana wareejinayaan cajalado uu ku jiro hadalka donald trump si ay taageerayaal cusub u kasbadaan aad buu mahadsan yahay haaruun macruuf oo qaar ka mid a qodobadii warkii caalamka ugu doorka roonaa inuu akhriya haatanna dhinacii heesaha
wiilkoodasahankaygo darmada wara tallaabtaydaibtiradii haalkiyo dhibtaba iga daryeelaysa dugsiya allo dejiya daalka iga bi'isa dojsahankaygo darmada wara tallaabtayda tiradii haalkiyo dhibtaba iga daryeelaysa oo halkaa ka doonayo halkeediga daareemaysa abshir ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oo halkaa ka doonayo halkeediga daareemaysa ii dul badano iina dabacsano iina dumaraysan oondurya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobin dulxariira nasab daahiro nolosha ii darata dibjirnimo midaan kaga buuxoon daalka kaga raysto codkaas cabdirasaaq anshax iyo heesta dejiya waxay gebagabo tahay idaacaddayadii fiidnimo haaruun macruuf iyo anuu ismaaciil xuseen farjar ayaa idinla socodsiinayay tan iyo intayn idaacadaha xiga ku kulmayno waxaan idinka tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
hayo adaadayn oon durya ma ahayn afkana daafad laga saarin dabci wacan dadnima qaaliyoon abidka duugoobiyo muxariira nasab daahiro nolosha ii darta jirnimo mida kaga boxon dhalka kaga raysto dabarkeedu iimaanka yahay ma u diiday
This program has come to you from the Voice of America, Washington.